bismillah alxamdulilah salaatu salaamu calaa rasuulillah aad baa umaasan tahay walaalkay jaamac iyo idaacadda v o iyo dhammaan dhageystayaasheedaba waan umahadnaqayaa gabadhaas magaceega waxaa la dhahaa naataali miye baa dhahdaa waa gabadha kamid ah corect magaalada gaatino oo geer aada ugu dhow caasimada dalkan canada ottawa waxay ahayd duqa ayay ku xigtay magaalada aba qof labaadu ahayd female gaarna shaqadaba u qabatay markaas ay shaqada haysay waxay tiri saddex arrimood baa inta badan lagu qabsaday marka hore waxay tiri ma jiro waxa la dhahdo islaamofobi kama jiro gobolka quebec iyo dalka canada midkoodna kama jiro arrintaas baa ahayd arrinta koowaad ee khudbadaasi ay ku hadashay arrinta labaad waxay tiri bulshada muslimiinta ee ka imatay wadanada bariga dhexe iyo afrika diyaaru maaha inay iswadaneeyaan oo ay aqbalaan qiyamka iyo dhaqanka bulshada ka dhex marka khaladka iyo dembiga waxay tahay dadka muslimiinta arrinta saddexaad waxaa lagu lagu qabsaday oo ay tiri ra-iisul wasaaraha dalkan canada wuu inuu yahay ninkan mashaakilkan dadku ay ku dhacayo isagu inuu abuurayo oo sameynayo uu yahay ninka problemkaba keenay sida marka uu farabadan ee muslimiinta u qaabilayo iyo qodobada uu ku hadlayo iyo sidii dowladda ugu soo dhexgelinayo dadka waxaas oo dhan dhibkeeda wuxuu ka soo bilowday baa la yidhi dhakhtarad muslimadahoo daweynaysay ayay ku eedaysay inay xijaab wadatay waxaaba jiraba xeer beritoola maraya baarlamanka gobolka quebec oo la yidhaahdo xeerkii sagaalaad luwa neef afka faransiiska loo yaqaano wuxuuna ka hadlayaa saddex arrimood buu xoog isku dildhigayaa arrinta koowaad waxa weeye in la mamnuuco calaamadaha diiniga marka la shaqaynayo luwaagana xeerkan waxaa loo yaqaanaa xeerkii cilmaaniyadda ayaa loo yaqaanaa waxaan moodaa inuu ku ta-asubsan yahay amba uu ka raad qaadanayo xeerkii faransiiska oo kaleeto marka in la mamnuuco in gabdaha xijaaban ay ka shaqeeyaan waxaa lagu kalsoon yahay ina horta xeerku mamnuuci doono inay gabdhuhu ka shaqo tagaan meelaha madaxda ay ka yihiin hadday tahay dhaktaro iyo hadday tahay meelo kaleeto oo maamulaba waxaa laisku hayaa may ku jiri doontaa beritooda waan ogaan doonaa macalimiintu may ku jiri doonaan inay iskuolka ku yimaadaan iyaka oo xijaabkoogi jita marka qaanuunkan wuxuu mamnuuci doonaa in meelaha dawladda looga shaqeeyo in laga arko calaamadaha diiniga diiniga ah oo dhan arrinta labaad wuxuu ka hadlayaa qaanuunkan wuxuu isu duldhigayaa inuu qof kasti oo kada ku nool uu afka faransiiska yaqaan hadduuna afka faransiiska aqoon meel kuma leh gobolka quebec arrinta saddexaad wuxuu ka hadlayaa in qiyamka reer quebec qiyamka waaweyn ay reer quebec dhaqankooga culculus inuu qofku intixaan ku muro markuu quebec imanayo haddii intixaankaa baasana uu degayaa quebec haddii intixaankaa waayana gobolka quebec ma geli karayo marka qiyamka quebec waxaa dhici karaya qaar qofka bini aadamka a ka hor imanaya xaqiilinta sida ragga ragga guursanaya iyo haweenka haweenka guursanaya oo kaleeto oo ayna ka qayb gasha markaa inay kor u qaado oo iyaku ay sheegayaan inay xaqiiqo ahayn koda dhexdeeda ay tahay kadib markii ay arrintaasi dhacday waxaa isqabsaday warbaahinta bulshada iyo tan guudba tillaabooyin noocee ayaa ay qaaday degmadii iyo maxaa lagula dhaqmay haweeneydaas wallahi gabadha shaqadii waa laga joojiyey inkastay cudur daaratay daraadkii ka horeysay iyo daraadbaa oo ay leedahay hadalkeyda qofkii ka areejiyey waana cudur daaranayaa laakiinse kama cudur daaran arrimihii ay ku hadashay oo dhan taasi waa midda koowaad oo shaqadii waa laga celiyey oo shaqadii ma joogto arrinta labaad dalka canada waa dal weyn waddankana dalka weyn bay ka tahay baaluuro iyo dastuur baa waddankan xukuma dastuurka dalka xukumana waa taqaanaa waa dastuur salka ku haya wada noolaasho iyo kala duwanaasho ictiraafsanna inay dadku dadku kala duwan ay wada noolaan karaan marka suurtagal maaha dalka gobol ka mida inuu si gaara u shaqeeyo kolley baarlamankan uu mari doonaa laakiin baarlamanka sara wax badan ku diidi doonayo dowladda dhexe marka arrimahaas waxaan ka cabsanaynaa inay gobolkan ay dadka muslimiinta ku dhibaatoon doonaan bilaha soo socda iyo sanada soo socda inta uu caqliga usoo noqonayo maamulka quebec oo ay la jaan qaadi doonaan wadanka yadiisa kaleeto waa tahay dabcan waxaad ka hadlaysaa sharciga berita gudbi doono in culays uu keenayo dhinaca kale gobolka alberta doorashaa ka socoto tan canada ee dowladda dhexena waa ay soo socotaa oo oktoobar ayay dhici doontaa xisbiye waxaa jiro dad badan oo cunsuriyiina ay ku dhex jiraan ama cunsuriyiinta soo dhoweynayo oo hadda lagu eedeynayo in ay cunsuriyiin soo dhoweeyeen mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa dad muslimiina oo musharaxiin u ah xisbiyadaasi muslim nacaybka lagu eedeynayo iyo dad muslimiin oo taageerayo marka sheekh sidee la isu qabadsiiyaa in ay dadku qaar taageeraan xisbi iyaga kasoo horjeeda horta dadka muslimka ah ee degan canada amba north america amba galbeedka badegan yurub inteeda kaleeto marka muslimiintu waxay u kala baxaan laba qolo aba laba kooxood dad caama ah oo inta badan aqoon diineed iyo aqoon siyaasadeed aan lahay iyo dad aqoon diineed iyo aqoon siyaasadeed bale laakiin mushkilada jirtaayo waxa weeyaan dadkii aqoonta diineed iyo kii siyaasadeed lahaa oonan dadka u macneyneyn waajibka ka saaran doorashada waxaan ognahay doorashadu waa muhiim wadamadan waxayna ka qayb galaysaa masiirkaagay ka talinaysaa mustaqbalka ubadkaagay ka talinaysaa joogitaanka iyo deganaashaha dalka degantahay ka talinaysaa marka taasi waa midda koowaad oo waa waajib weyn oo saaran dadka aqoonyahanka ah iyo culimada arrinta labaad dadka caamada ah waxaa laga rabaa dadkana aada u aqoon siyaasadana aada u aqoon inay indha indheeyaan ay dhageystaan ay kala saaraan cadowga istaraatiijiga ay leeyihiin iyo waxa kaleetee caadiga dad fara badan waxay leeyihiin xisbiyadani ay ku jiraan dadka xaqiiqii waxay ogol yihiin in lala dagaalamo dhaqanka xun iyo akhlaaqda xun iyo arrimo badan oo aan ka waafaqsanay laakiin waxay ogolayn inaad deganaatida wadanka waxay qabaan islamofoobia ay qabaan kuwa kaleeto oo arrimaha aan qabin oo dhinaca maaragtay dhaqanka ku daran aan iska hor iman karayna marka qaarkood laakiin waxay ogol yihiin inuu qofka muslimkii waxa u leeya wadanka inuu deganaado marka waxay u baahan tahay cilmi la yidhaahdo xuquul muwaazana oo ah in laisku miisaamo laba dhibaato tieba adag oo in lagu dhaco aan midan dhibaatada in dalkan lagu diidan yahay iyo dhibaatadan inaa dhaqan xum ay ka jirto waxa ka cun in dalka lagu diidan yahay baa dhibaato adag marka waxaa adigu waajib kugu ah inaad u footaysid la shaqaysid kuwa akhlaaqdooda aad diidantihiin marka qaarkood si aad uga baxdid akhafi dararay ugu dhacday fuqahadu waxay sheegeen dhibaatada yar in lagu dhaco iyo ahal inu sharay labada sharka yar in lagu dhaco marka aniga waxay ila tahay dadka muslimiinta iyo dadka madow iyo dadka laga tira badan yahay inay fiiriyaan danta umadooda guud ahaan aada ku jirtaayo keed ka helay cod aad kusoo baxdid macna ay leedahay in jira saasaa daraadeed waxaan ku waanaynaa maadaama doorashooda ay soo socdaan dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tira badan yahay soomaalida gaar ahaan waxaan ku waaninaynaa inay xisbiga labada xisbi ee midna uu yahay liberaalka ina uu yahay xisbiga dhexdhexaadka ee canada dhexda inay labadaa u geliyaan maxaa yeele labadaas waxay ugun yihiin dadka muslimiinta dulkan inay la qaybsamaan ay ka mid ahaabaan